بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وحن كدح جرني في سورة الأعراف مركة أهل كتابكي خاصة رير بني إسرائيل وددكي كتابك التوراة لسيي أيان كسو هدليني مركة markii dadkii xumaa laga soo sheekeeyey oo rabbi uu ku tilmaamay fakhalafa min bacdihim khalfun waritu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayugfaru lana wain ya'tihim caradun miluhu ya'khuduuh alam yu'khad calayhi miihaaqu lkitaabi anlaa yaquluu cala allahi ila alxaqa wadarasuu ma fiihi waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun dadkaas xunxun oo dadkii wanaagsanaa bedelay oo kitaabkii towraad ahaa ka dhaxlay islamarkaana yacni xaqii siisanayo adduunyo adduunku doorsanayo hadday qadiyii tahay iyo xukumkii haddii ay tahay taxriifka iyo tabdiilka aayaadka ilaahay la xarifoo la bedelo marka haddana istikfaar aan maaragtay qalbiga jirin ay leeyihiin waana loo dhaafayaa markay mar labaad arkaanna wixii dembigii hore ay lahaayeen allah baa noo daynayo haddana mar labaad ay la imaanayaan marka noocaa xunkaa markii laga sheekeeyey baa dadka wanwanaagsanoo ayaga ka mida buu aayaddan rabbi noogu sheegi leanna in badanaan soo marnay dadka ahlukitaabka dad xunna inay ku jiraan dad wanaagsanna inay ku jiraan wamin qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wabihi yacdiluun dad wanaagsan inay ku jiraan waan soo aragnay waqaطacnaahum fi lardi umaman minhum asaalixuun wa minhum duuna dalik labadaba inay leeyihiin dad wan wanaagsan iyo dad xun marka dadkii xumaa markii laga sheekeeyey baa dadkii wanaagsanaa haddana rabbi uu ka warramaya wladiina dadkii ahlu kitaabkii yahuudda ahaa weeyaan yumasikuuna qabsanayey bilkitaabi kitaabkii towraad ahaa yani xaqa tamasukihii qabsanayey weyaan qabsashadiisii dhabta ahayd qabsanayo ku dhaqmayey oo waaqaamuu salaata salaadiina oogayeyo waqtigeedii gudanayey yani sidii loogu talagalayna u gudanayey dadkaasi innaa annaga allah baa odhanayo laa nudiicu dayici mayno oo ma hallaynayno ajra almuslixiina dadka yacni wanaajiyo naftoodana wanaajiyo khayrkoodna wanaajiyaa ajarkooda ma hallaynayno ma dayacayno allah subxaana wa tacaala sidaasuu leeyahay marka ahlu kitaabka dadkooda wan wanaagsan ee kitaabka ilaahay ku dhaqmo diinta ilaahay siday tahay u qaato dadkaasi allah subxaana wa tacaala ajarkooda marna ma dayacayo wladiina yumasikuuna bilkitaab marka yumasikuuna marka la yidhahdo siinka la shido waa qira'at ljumhuur waay yani waxaa laga keenay min masaka bishayi watamasaka bihi shaygiibuu qabsaday oo ku dhegay sidaas ayaa loo jeedaa markii la shido marka waxaa loo jeedaa yumasikuuna bitawraati kitaabkii towraad ahaa ayay ku dhegaan ay qabsadaan fii umuuri diinihim diinkooda arrimihiisa oo idil towraad bay haystaan ay ku dhegan yihiin qiraa'ada kaleeto oo maaragtay caasim u akhriyo laakiin riwaayat abibakr can caasimaa la rabaa abubakr can caasim ayaa isaga wuxuu akhriyaa takhfiifuu akhriyaa waaladiina yumsikuuna buu akhrinayaa ladiina yumsikuuna bilkitaabi marka wladiina yumsikuuna kuwii qabsanayay waa isku macno un weeyaan bilkitaabi kitaabka towraada qabsanayay oo marka yani yumsikuuna marka la yidhaahdo ومن أمسك بالغا كيني من أمسك وقبصدي يعني يمسك وقبصنيا وفعل كاس اسنا وا اسك رباعي مسك هذا تراهدنا والرباعي لبدبا ويان لبدبا افر حرف فعلك والرباعي ثلاثي معه marka walladina yumsikuuna qabsanaya hadii sida la yiraahdo waa isku macno weeyaan dadka kitaabka tawraadaha qabsado oo ku dhago oo diinkoodii tawraad ahaan u qabsadaa maxaa yeelay dadkaas tawraad sida dhabta u qabsado waxay arkayaan oo awaamirtiisa iyo nawaahidiisii qaataa waxay ogaanayaan nabiyullaahi maxamed nebinimadiisa bay garanayaan sida cabdullaahi ibnu salaam oo kaleeto kitaabka tawraada caalim buu ahaa ku dhaqmi jiray sifaadkii nabi ilaahi maxamedna wuu ku arkay kitaabka tawraada marka dadkaas wan wanaagsan baa loo jeedaa wa aqaamu salaata salaadana oogo yani xifdiyo gudashadeedii xifdiyo waqtigeedii oo lagu gutaa xifdiyaa dadka salaada oogo siday tahay ula yimaado marka salaadii baa hadda acmaashii oo dhan la sheegay keligeed baa la soo sheegay markii kitaabka caam ahaan loo qabsaday ba salaadii haddana iqaamadeedii la soo saaray marka culammadu waxay leeyihiin waxa loogu gooni yeelay sheegitaanka salaada keliya liidhaari maziyatiha walikowniha cimaad diin yani walikowniha cimaad diin inay tahay yani maaragtay darajada ay leedahay oo dadka loo muujiyo salaada inay darajadeeda aada u sarrayso iyo inay tahay diinka tiirkiisii inay tahay iyo inay tahay faariqatun bayna alkufri waliimaan waxa iimaanka iyo maaragtay kufriga gaalnimada kala saaraa inay salaada tahay sidaas baa marka darteed loogu khasisay bay odhanayaan wey wa aqaamuu oogo asalaata salaadii oogo innaa annaga allah baa odhanaya hadalkaasi laa nudiicu dayici mayno ajra almuslixiina dadka muslixiinta ah ee camalkooga ayagana hagaajiyo naftooda hagaajiyo khayrkoodna hagaajiyo khayrka dadka kalena ugu yeeraa ajarkooda marna ma dayacayno bal ilaahay ajarkooda u xisaabini asagoo kaamilow u oofini ziyaadow ugu dari sidaasuu rabbi ku abaalmariyaa weeyaan subxaanahu watacaala innaa laa nudiicu ajra almuslixiin marka jumladan innaa laa nudiicu ajra almuslixiinta ayaa ismiga mawsuul oo aladiinada aan soo bilowna khabarkeedii noqonayaa weeyaan waid nataqna aljabala fawqahum kaannahu dulla wadannuu annahu waaqicun bihim khuduu ma aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi lacallakum tattaquun waid wakti ka sheekee nebi maxamed wadkur xus oo ka sheekee id wakti ka sheekee nataqnaa aan fujinnay aljabala buurtii aan fujinnay markaan fujinnayna oon kor yeelnay fawqahum ayaga dushooda aan yeelnay yacni korkooda aan u kor yeelnay kaannahu waaba asagoo markii allah uu rafciyey oo maaragtay dhagaxii buurtii inta la fujiyey dushooda la keenay kaannahu jabalkii waaba isagoo dullatun daruur oo kale ah daruur haraynayso oo kale waaba asagoo ahba weeyaan wadannuu waxay ogaadeen annahu jabalkii iyo buurtiiba waaqicun mid dhacaaya inuu yahay bihim ayagoo ku soo dhacaya bay ogaadeen oo cilmi u yeesheen weeyaan markay sidaas ay u ogaadeen yacni wakhtigaa ka sheekay kaannahu dulla oo wadannuu ay ogaadeen annahu jabalkii waaqicun bihim inuu mid ku dhacaayo iyaga uu yahay ay ogaadeen baan qulnaa qulnaa waxaan nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinay oon idinla nimidoo kitaabkii ah biquwatin si jiddiyo iyo dhabnimo ay ku jirto iyo casiimu ku qaata weeyaan biquwatin yani maaragtay bicaziimatin casiimad ku qaata iyo maaragtay yani maaragtay dhabnimo u qaata weeyaan wadkuruu xusuusta maa fiihi kitaabkaa dhexdiisa waxa ku sugan xusuusta buu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay oo kitaabka waxa dhexdiisa ku sugan oo awaamir iyo nawaahihi ku amal fala markaad xusuusataan oo ku amal fashaan la'allakum waxad mudantihiin tattaquuna inaad rabbigiina ka baqdaan subxaanahu wa tacaala ayaad mudantihiin inaad ka hartaan ood ka dhowrsataan waxa la idinka reebaya baad mudantihiin inaad la timaadaan waxa la idin farayo ayaad kolkaas mudantihiin weeyaan aayaddan waxa weeye markii reer bani israa'iil ay kitaabkii towraada ilaahay u keenay oo nebiyullaahi muusa rabbi u soo dhiibay oo ay diideen inay kitaabka ilaahay ku dhaqmaan ku camalfalkiisii ay diideen ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku laasimiyey yacni maaragtay si xooga inay ku qaataan yacni maaragtay khasab in lagu sii lagu geliyo ayuu rabbi ku khasbay markaasuu rabbi wuxuu leeyahay buur baan soo fujinnay buurtaasaa dushooda la keenay markaasaa lihi kitaabka aad diidaysaan ku dhaqankiisii qaata oo ku dhaqma haddaad diiddaanna dee buurtaan allihii dhulka inta ka soo fujiyey korkiina keenay awood buu u leeyahy inuu idinku soo rido oo idinku baabi'iyo wuu awoodaa marka taa yeela baa la yidhi arrinkaas wey aayadda waxay ka warramayso waa markay yani maaragtay mufasiriintu waxay leeyihiin wadalika xiina imtanacuu min qabuuli maa fi tawraati tawraad waxa ku sugan oo awaamir iyo nawaahi ah markay diideen inay qaataan ay aqbalaan ayuu rabbi subxaana wa tacaala buurtaa soo fujiyey weyaan waid waqti wadkur xusnawi maxamadow oo ka sheekee id waqti ka sheekee nataqnaa aan fujinnay yani maaragtay bimacnaa rafacnaa baa loo jeedaa waqalacnaahu min maxallihi booskiisii aan ka soo fujinnay oo markaa aan rafacnaahu aan kor yeelnay weeyaan nataqnaa aan kor yeelnay markaan soo fujinnay aan kor yeelnay aljabala dhagaxii fawqahum dushooda aan kor yeelnay yani dushooda aan keennay kaannahu yani maaragtay allah wuxuu leeyahay kaannahu waaba isagoo dhagaxii markii la soo rafciyey yani kaannahu liirtifaacihi wey koryeelidda la kor yeelay oo dushooda la keenay waaba isagoo dhagaxii dullatun yani maaragtay daruur oo kala ah daruur oo kala ah weyaan saasaabad moodaa weyaan marka addullatu hadda waxaa loo jeedaa waa asaxaabatu saxaabatun baa loo jeedaa dullatun saxaabatun waa daruur baa loo jeedaa weyaan lanna addulla asal ahaan waxaa la yidhaahdaa ismun likulli maa adalla wax alla wixii ku hareeyo oo dhan magac uu leeyahay baa la yidhaahdaa saxaabku markuu daruurta dushaada joogto qoraxdii bay kaa celinaysaa way ku haraynaysaa marka saasoo kalebuu ku noqday sidii daruur dushiisa saaran ayuu rabbi dhagaxii ka yeelay weyaan oo wadannuu markaa ay maleeyeen marka danniga in calaa baabihi loo daayo maladii laga dhigo wa imaa in bimacna alcilmi laga dhigo labadaba way jirtaa laakiin halkan bimacna alcilmi wa lanna way og yihiin dhagaxaan dushiisa dushooda waxa loo keenay awaamirta ilaahay ay diideen inay tahay bay og yihiin marka labaad inuu rabbi ku soo ridi karo way yaqiininayaan cilmi bay u leeyihiin allihii buurtaa dhulka ka soo fujiyo dushooda keenay muusan awoodi waayen inuu dushooda ku soo dejiyo marka danniga halkan waa bimacna alcilmi wa wadannuu ay yaqiiniyeen ay ogaadeen annahu jabalkii iyo buurtii waaqicun mid dhacayo inuu yahay bihim ayaga uu ku soo degayo oo ku soo duldhacayo inuu yahay markay ogaadeen oo xaqiiqo inay ku baaba'ayaan ay ogaadeen baa marka hadalkaas ku niri marka macna alqawla meesha ku qadaran qulnaa lahu markaasaa waxaan ku nidhi khuduu maa aataynaakum biquwa khuduu kaata reer bani israa'iilo maa aataynaakum wixii aan idinla nimid oo kitaabkii towraad ah axkaamtii iyo sharcigii dhexdiisa ku sugnaa qaata oo qabsada biquwatin yani bicasiimatin wajiddin yani si dhabnimo ah ku qabsada dhabnimo ku qabsada macnaheeda ku camal falow awaamirtiisii wuxuu idin faro la imaada wuxuu idinka reebana ka hara sidaasaa loo jeedaa wadkuruu maa fiihi waxa dhexdiisa ku jirana xusuusta oo ku camal fala awaamirtaas laydin farayo waxa laydinka reebayo ku camal fala oo ha ka teginina weeyaan markaad ku camal fashaan lacallakum tattaquun inaad rabbigiinna ka baqdaan oo aad xumaanta iska ilaalisaan ayaad kolkaasi mudan tihiin weeyaan marka hadalkaas ayuu rabbi subxaanahu watacaala ku yidhi marka reer bani israa'iil yacni arrintaas buu rabbi subxaanahu watacaala dushooba yeelay si ay diinta u qaataan saasuu rabbi subxaanahu watacaala aayaddan noogu sheegay وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وإذ وقت كشيكين نبي محمد واذكر حس إذ وقت كشيكين نبي الله محمد أخذ ربك ربك أصو صاري أخذ أوقاضي بمعنى كسو بحيي من بني آدم bani aadamka uu ka soo saaray aadam duriyadiisii oo caruurtiisii ah uu ka soo saaray min duhuurihim dhabarradooda xaggooda uu ka soo saaray duriyatahum awlaadoodii iyo caruurtoodii marka uu ka soo saaray bal ka sheekee oo waashhadahum allaah uu markhaati geliyey ou qiray ka iqraariyey ka sugay calaa anfusihim naftooda oo markhaati geliyo ay qireen muxuu ka iqraar geliyey yacni qaa'ilan allah oo odhanayo alastu birabbikum waashhadahum calaa anfusihim naftooda uu markhaati geliyey uu qiray waay uu qirsiiyey xiina qaala markuu rabbi yidhi alastu birabbikum alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiinni macbuudkiinnii miyaanan ahayn oo kolkaa qaaluu ay yidhaahdeen balaa inaadan rabbigeenna ahayn iska daaye rabbigeennaw macbuudkeennaa tahay haabay yidhaahdeen shahidnaa waan qiraynaa inaa macbuudkeenni tahay oo khaaliqeenni tahay ayaanu qiraynaa hadalkaas wakhtigaas ballantaas yacni rabbi uu ka qaaday markuu dhabarradoodii ka soo bixiyey bal markaa ka sheekee baa la odhanaya markaasuu rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay an taquuluu yowma alqiyaamati inaa kunna can hada haafiliin an taquuluu yani akhadnaa dalika alcahda ballankaas ayaanu idinka qaadnay an taquuluu karaahata an taquuluu inaad tidhaahdaan diiddo la diidayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha markii la tago inaad tidhaahdaan ood rabbi hortiisa cudurdaarkan ka soo jeedisaan aad tidhaahdaan innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn haafiliina kuwa halmaamsan can haadaa ballankan kuwa halmaamsan baanu ahayn ma garanaynin yacni inaad maaragtay tidhaahdaan hadalkaasi diiddo la diidayo buu rabbi subxaana wa tacaala ballankan idinkaga qaaday weeyaan ow amase taquuluu karaahata an taquuluu inaad tidhaahdaan diiddo la diidayo ayuu rabbi sidaa idinkugu qirsiiyey inamaa ashraka yani tii hore waxayd annaga haafil baan ka nahay ma garanayno waxaan ma ogin tan labaadna inaad dulmigii idinka aad gasheen inta iska bari yeeshaan aabbayaashiina aad u xawiishaan iyo awowayaashiina aad ku wareejisaan aw amase aw amase taquuluu karaahata an taquuluu wey halkaa horey ku cadfan tahay an taquuluu aw taquuluu inaad tidhaahdaan diiddo la diidayo karaahata an taquuluu wey maxaad odhanaysaan innamaa ashraka waxaa wadaajiyey un aabbaa'unaa aabbayaashanadii baa shirki sameeyey min qablu horay annaga intaanan dhalanin ka hor iyo awowayaasheen iyo ajdaaddii ka sii horraysay iyo baa shirkiga sameeyeen wa kunnaa annaguna waxaanu ahayn wakunnaa annagana waxaan ahayn duriyatan caruur baan ahayn oo min bacdihim gadaashooda ahaa awowayaasheen iyo awowayaashii ka horreeyey ma aanan ogayn gadaal dambaanu ka nimi marka iyagoo shirkiga ku jiro ayaan aragnay annagana shirkigii baan ku raacnay weeyaan ila ilmahoodii baan nahay markaasay inaad hadalkaa tidhaahdaan diiddo la diidayo buu rabbi cahdigaa iyo ballantaa idinkaga qaaday weeyaan markaasay ayaga hadalka wataana yidhaahdeen afa tuhlikunaa allah ayowmana halaagi bimaa shay sababtii miyaad nagu halaagaysaa ood nagu cadaabi facala almubtiluuna dadka ahlu baatilka ah waxa ay sameeyeen sababtii miyaad anaga rabbi noo cadaabaysaa ilaa aabbayaasheen waa wax dambiga galay shirkiga ayagaa bilaabay annaguna caruur baan ahayn waa ku raacnay marka shirkigii aabbayaal sameeyeen raacitaanka aan ku raacnay ayagaa baatilka noo bilaabay makaasaad rabbiyo nagu halaagi hadalkaas inaad tidhaahdaan diidda la diidayo ayuu rabbi subxaanau wa tacaala arintaas u qirsiiyey weyaan aayadahan marka labadan aayadood yani mufasiriintu laba laba tafsiir bay sheegaan laba tafsiir ayay maaragtay ku fasiraan laba macnoay ku fasiraan macno waa macnaha koowaado hadda aan marnay oo inaan idhaahno bani aadamka bani aadam ma aha nabiyulaahi aadam ma aha bani aadamka duriyadii aadam wey waxaa ilaahay subxaana wa tacaala dhabarkooda uu ka soo saaray owlaad macnaheedu waxaa loo jeedaa waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waxaa loo jeedaa yani allah subxaana wa tacaala bani aadamka duriyo buu ka reebay iyo caruur buu ka reebay owlaad jiilba jiil buu bedelaa qoladan yani aabbayaashii hore awlaadaanay dhaleen awlaadaan hadda joogto ilmay sii dhali doonaan ilmahaa kuwa kaley sii dhali doonaan wahaakadaa jiilba jiil ou bedelayo ayaa loo jeedaa macnahaas waa tafsiirka koobaad weyaan macnaha koobaad wey marka yani nasliga oo sulbigooda laga soo saaro dhabarkooda laga soo saaro caruurtaas oo bani aadamkuna uu sidaa khaliif ku noqdo sidaasaa loo jeedaa waxay leeyihiin culummadu وإيجاد قرن منهم بعد قرن وإنشاء قوم بعد آخرين تضبطتك كدن بيين لغا ريبو قلب قلب كلي اني كسي فرعنتو تاسا لو جيدا بيلي سدا الله بالقران ان بدنو كشيغو كما انشأنا من ذرية قوم آخرين markii kuwii hore la baaba'asho kuwa ka dabaal maartay gadaashood ilmahoodi baa badalkoodi galay sidoo Allah leeyahay wa huwa alladhi ja'alakum khalaa'if al-ardh dadkii horaad khaliif ka tihiin ardadii aad ka badashiin saasoo kale buu noqonaya marka aayadahaas oo kale ayay la mid tahay marka macnihii waxa weeye waid waqti ka sheekee nebi maxamedow akhada rabbuka rabbigaaga ou qaaday yani uu ka soo saaray baa loo jeeda bimacnaa akhraja akhadada bimacnaa akhraja loo jeeda uu ka soo saaray min bani aadama bani aadamkii aadam inamadiisii duriyadiisii caruurtiisii min uhuurihim min uhuurihim waa badel weeye waxaan ka badelayn min bani aadamadan ka bedelanayn min uhuurihim dhabaryadooda uu ka soo saaray muxuu ka soo saaray duriyatahum caruurtoodii buu ka soo saaray oo qoloba qolobay dhaxashaa awlaaddaas sidaasoo loo farcamaa ilaa ilaahay uu ardadan ka dhaxlo yani ilaa an yarita allaahu alarda waman calayha sidaasaa tanaasulka u jiraya qolaba qolo u dhalaysaa jiilba jiilka kale ugu dhammaanaya wey qoladii hore waa dhammaan kuwa dambaa haray taas macnahaas baa loo jeedaa marka macnahaas haddana markii yani waxay leeyihiin qolada sidaa odhanayso allah subxaanahu wa tacaala ma uusan odhanin waid akhada rabbuka min aadama lama dhihin aadam baa ballanka laga qaaday ma odhanina min bani aadama layidhi waa bani aadam min uhuurihim ayaa la yidhi haddana waa la jamciyey uhuurihim ayaa la yidhi waa duriyadii aadam dhabarkoodii baa laga soo saaray ee min dahrihi lama dhihin oo aadam looma celinin duriyatahum baa la yidhi haddana caruurtoodii baa la yidhi waa jamac kale wey duriyatihi lama dhihin oo aadam aadam looma celinin marka dadkan waa khalqiga ilaahay aadam markuu abuuro wixii ka farcamay oo dhan oo zamanba zaman dhaxlayay taas baa loo jeedaa dadkaas buu marka rabbi cahdigaa la galay waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala maxaa marka loo jeedaa macnahan waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala hadalkaas waxay leeyihiin waa waa maaragtay waa xikaayatu xaalihim xikaayatu xaalihim xaalkoodaa laga xikaayoon laga sheekaynaya yani waa lisaanu xaalihim ba hadalkaa odhanaya firada ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka uu ku abuuray oo dhexdooda ou yeelay oo firada saliimka iyo waxa adilada koonkan ou dhex dhigay samaawaadkaas ardadaas shay kasta kulligii aayad ilaahay inuu waaxid yahay ku tusinayso ayaa shay kasta ku sugan inuu macbuudka khaaliqa allah yahay koonkan abuurtay inuu allah yahay aayad ku tusinaysaa jirto marka fidradaas oo ilaahay yani bani aadamka ku abuuray iyo waxa adilada kowniga ah oo dhulka taallo ayaa loo jeedaa waxa ay qirayaan hadalka qaaluu balana waa lisaanu xaalihim ay ka odhanayaan carabkooda ma aha laakiin xaalkooda baa sidaasoo kale ku tusinaya weyaan bani aadamka markii la abuuray fitro saliima lagu abuuray qur-aanka ilaahay in badan buu aayadaha ku sheegaa wuxuu leeyahay allah fii suurati ruum faaqim wajhaka liddiini xaniifan فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مركب فطرة وحاوة وحو ربي كو أبوري والتوحيد إلهي كو أبوري وناقص ربي كو أبوري لوجه ذوية وحكم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أردت حديث فربضان النبي كشيغا وحكم إذا حديث البخاري مسلم أولين أيان حديث أبي هريرة ونبينا ليه عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة عدك قف كستو الله دلو وبني آدم كي جمي إنسي كاملة فطرة لغو دلاء وأسقو موحدة وتوسن أيال دلاء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أبياشي ويوحب دلو أباي هو يدا أيا أما يهود كدقو أما النصراني كدقو أما مجوسي كدقو ama waani ka dhiga waalidkoodii weyaan wuxuuna nabiga ku miaaliyey kamaa tuntaju bahimatu bahimata jamcaa hal tuxisuuna fiiha min jadcaa yani sida xoolaha markay dhalanayaan ayagoo mustaqiim ay u dhashaan toosan oo aan maaragtay waxba lahayn ay u dhashaan oo kale yani in ay leeyihiin aanan jirin saasoo kalebuu ilaahay bani aadamkana ugu abuuraa fidradaa toosan weyaan waxaa la mida xadiidka imaam muslim fii saxiixa uu ku warinaayo can ciyaad bni ximaarin radia allahu canhu saxaabigaana uu ka warinaayo wuxuu yidhi qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi yaquulu allahu allah baa wuxuu odhanayaa innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a fajaa'athum ashayaaiinu fajtaalathum can diinihim waxaramat calayhim maa axlaltu lahum addoommadayda ayaan abuuray ayagoo xunafo ahoo toosan markaan abuurayay dhalanayeen ayagoo toosan oo fitradii saliimka ay ku toosan ayaan abuuray fajaa'athum shayaaiinu shayaadiintiibaa u timid fajtaalathum can diinihim markaasay ka weecisay oy ka leexisay diintoodii waxaramat calayhim maa axlaltu lahum wixii aan u xalaaleeyena shayaadiintiibaa markaa ka xarimtay sidaas ayuu maaragtay nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay marka aayaddan waxa loo jeedo waa bani aadamka lala hadlaya macnahaas waa macnaha koobaad oo mufasiriintuna qayb badan ay dooranayaan sida maalan ibnu kaiir oo kaleeto aimo fara badan oo mufasiriintana macnaha ay ayidayaan macnahaasay ayidayaan macnaha labaad waxa weeye allah waxaa ballanka laga qaaday duriyada yani duriyata aadam ayaa laga qaaday waxaana looga qaaday waxay leeyihiin cahdigan waa cahdu dara midka la yidhaahdo weyn cahdu dara la yidhaahda oo ah aadam markuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala markuu abuuray ayuu rabbi subxaana wa tacaala dhabarkiisa masaxay dhabarkii aadam buu masaxay markuu masaxay buu rabbi wuxuu ka soo saaray dhabarkii aadam wax alla wixii uu abuuri doono ilaa qiyaami saaca oo dhan baa dhabarkiisii allah ku keenay markaasuu rabbi dadkii markii halkaa dhabarka laiskugu keenay ayuu maaragtay cahdigan iyo ballantan ilaahay ka qaado ku yidhi alastu birabbikum miyaana rabbigiinna ahayn markaasay bilisaani maqaalihim carabkooda yani waxay ku yidhaahdeen hadalkooda qaaluu bala saasay ku yidhaahdeen marka macnahaasna waa macnaha labaad oo markaa waxay leeyihiin waid akhada rabbuka waid waqti ka sheekee akhada rabbuka rabbigaaga uu qaaday min bani aadama bani aadamkii uu ka qaaday min duhuurihim yani min dahri aadam aadam dahrigiisii dhabarkiisii uu kaga qabtay duriyatahum caruurtiisii oo dhabarkiisa ku sugnayd uu ka qaaday ballanka uu ka qaaday akhadada waa cahdigan soo socda weeyaan oo wa ashhadahum uu qirsiiyey على أنفسهم أو مرخاتي قليي نفتوذ وعهدها مرخاتي قليي أسقوا أورانيو ألست بربكم ربي نميانا أحين قالوا كلك إيراهدان بلا إنا من أحين اسكدا يواتح ربيو شهدنا ومرخاتك عنينا ربي ينتهي حبلك إيراهدين مركا معناهاس يعني ما ركتي waxay leeyihiin xadiid culimmadu waxay u daliishanayaan oo maaragtay imaam axmed oo warinaayo yani maaragtay imaam axmed iyo maaragtay fi fi musnadihi oo ku warinaayo wakadalika xaakim oo warinaayo tasxiixinayo oo maaragtay haythamina oo sidoo kale taleeya majmuc zawaa'idka uu leeyahay rijaalu axmed waa rijaalu saxiix oo oranayo سند كيسان الشيخ أحمد شاكر أو تصحيحنا وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني أو تصحيحنا حديث كاس وحديث ابن عباس أي دليشنا حديث ابن عباس أي معناها إن آدم دبر كيسا لقى هذا أي دليشنا حديث كاس وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفه الله وحو بلن كقادي دبركي آدم آدم دبركيسا أيو بلن وحو كقادي يعني بلن بو كقادي أساقو جوغو ماشا نعمان ليراهدو بنعمانا ولو جيدا عرفة أساقو تاقن عرفة ماشا ليراهدو حجك أن كحج الحج عرفة نبي يري حلقة أساقو جوغو أيو عهد كقادي مركاسو يري فأخرج من سلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه wuxuu ka soo saaray dhabarkiisa caruur kasta oo la dhali doono ayuu maaragtay inta ka soo saaray buu hortiisa ku firdhiyey hortiisa ku firdhiyey uma kallamahum qibala markaasuu la hadlay isagoo ka soo horjeedo ayuu rabbi la hadlay qaala alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna hadalkaasay yidhahdeen ilaa afatuhlikuna bimaa facala almubtiluun hadalkaas ayay leeyihiin marka xadiidkaas ayuu ballankaas oo allah duriyadaas aadam uu ka qaaday xadiidkaas bay u daliishanayaan oy leeyihiin aayadduna waxay ka hadlaysa waa cahdi darra weeyaan cahdi darri ka hadlaysaa waa cahdigaas oo bani aadamkiiyo amtaal yani durrada oo kaleeto bahasha la yidhaahdo maaragtay dhuuracasada bahasha la yidhahdo kale quraayada teeda yaryar oo kale ayagoo la eg ayuu rabbi cahdigaasi ka qaaday insaankii sidaasay leeyihiin marka runtii xadiidku waa xadiis taabid oo sugan waay waa sugan yahay xadiidkaasi laakiin culammada waxay leeyihiin waa waqti inuu sugan yahayna ahdiga xataa maaragtay alimaam الطaxaawi fii caqiidatihi oo ah mashhuurka ku caqiida طaxaawiya wuu ku sugayaa wuxuu leeyahay والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق بلنته الله aadam iyo duriyadiisa oo ka qaaday waa shay xaqoo sugan marka sidaasuu ku odhanaya marka culammadu waxay ku tawjiihiyaan xadiidkaas waa xadiid saxiixa weeyaan inkasta oo maaragtay ibnu kaiir raximahullaahu aarkaas uusan cabdulaahi bni cabbaas oo mawquuf kaga dhigaayo iyo cabdulaahi bni camar bni caas ayay mawquuf ku yihiin buu leeyahay aahaartaas oo cabdulahi bn cabaas waa wada mawquufaat buu leeya ibn cumar marka isagu marka wuxuu rajaxayaa macnaha hore ayuu rajaxayaa ibnu kaiir weeyaan laakiin culammadu waxay leeyihiin waxa weeyaan yani miihaaqaas inuu jiro waa in la rumeeyo waa la rumaynaya ballantaas ilaahay uu dadka ka qaaday yani yajibu aliimaanu bidalika almiihaaq in ballankaa la rumeeyo inuu jiro waa in maaragtay la rumeeya waa waajib weeye لكن وحينيهن هذا العهد والميثاق لا يكفي بإقامة الحجة على العباد يعني ما رأيت الضوامضة وحجة اللقوءة عهدها كلية كمفلنا سلا درتد وحا لازمة إن إرسال الرسل لسميه سي عهدها ذاتك الله حسوسيه سلا سومرك إلهي سبحانه وتعالى رسوش أوصو الدري حدي عهدها بلانتاس oo alastu bi rabbikum ahd dharra ay dadka ku filnaan lahay rasuul ba lama soo direen bay leeyihiin kaas hadda ku filnaan la xujo ahaan ugu filnaan laha ilaahay rasuul ba ma soo direen laakiin rususha wuxuu u soo diray inay dadka xusuusiyaan miithaaqa iyo ahdiga oo dadka ugu yeeraan ayay ugu soo direen weeyaan macnahaasna yani maaragtay tafsiirkan labaad oo cahdi darri in laga dhigaahi waxa qabo maaragtay ay ma far badana u nusrayso sheekh maxamed al-amin shinqiiti oo kamid yahay oo kamid yahay maaragtay imaam shawkani iyagana sidaas oo kaleeto way qirayaan waxay leeyihiin macnahaas cahdi darri way aayad waxa lagu fasirayo ay leeyihiin laakiin xaqiiqada daahirka marka fiiriso sida aayadaba ay ka muuqato rabbi uu leeyahay يعني ما أركتي وإذا أخذ ربك من بني آدم يعني من بني آدم بالي من بني آدم من آدم لما دهن مركز رب حويري يعني هدر من ظهورهم أيويري من ظهره إلهي مدهن ظهر آدم مدهن ذريتهم بويرو جمعي ذر من ذريته لما أرنن ذريته لما أرنن مركز أرمها صدام وحيث سنيان in ay tahay dadka cahdiga laga qaaday ballanta oo cala alsinati rusul looga qaaday dadka inay yihiin bani aadamka inay yihiin marka macnahaas horaa muuqdo marka culimmada markay iswaafajinayaan waxay leeyihiin labada macno cahdigan waa shay xaqahoo jiro in la rumeeyo laga maarmaana laakiin laysa tafsiiran lilaaya aayaddan tafsiir uma aha cahdi dira macnaha horeeta ayaa aayadda tafsiir oo in bani aadamka ilaahay cahdi uu ka qaaday oo inay ilaahay kaliya waxidaan shirkina ayna ula imaanin ala arsinati rusul ma uga qaaday marka macnahaas baa u deesanayna kan kalena macnaha dambana shay xaq weeye laakiin tafsiir lil aaya ma ah aayada tafsiirkeedii ma ah wa id marka waqti ka sheekay nabi maxamedow akhada rabbuka rabbigaagu oo qaaday min oo qabtay oo ka soo saaray min bani aadama bani aadamka xaggooda min dhurriyatihim caruurtooda xaggooda oo ka soo saaray من ظهورهم ده من ظهورهم دبريدودا حقودا او كسو ساري ذريتهم ilmahooda oo kasoo saaray marka taa waxa weeye aadam dabarkiisa laga soo saaray ma ahe bani aadam kan ba jiil jiil kale oo dhaxlaya baa loo jeedaa weeyaan oo marka wa ashhadahum ala arsinati rasulihi allah oo markhaati galiyay rusushiisa asagoo caadiga kaga qaadayo ala anfusihim naftooda oo markhaati galiyay ama fitrada ilaahay ku abuuray iyo adiladaas kowniga ah oo maaragtay samaawaadka iyo waxa rabbi maaragtay mucjizooyinka dhulka la yeelay loo jeedo markaasna uu ku yiri qaa'ilan allah uu oranayo yaani alastu bi rabbikum rabbigiini miyaanan ahayn iyo macbuudkiini qaaluu marka ay yiraahdeen bala waa tahay rabbiyo inaadan ahayn iska dhaafe macbuudkeennaa tahay shahidnaa waanu qirnay inaa macbuudkeygii tahay ayaanu qirnay bay yidhaahdeen قالوا بلا شهيدنا سداس أي أقرن مركز هذا كان رب سبحانه وتعالى راعنا يوليه أن تقولوا يعني فعلنا ذلك أرن كاس أيان سميني فعلنا ذلك الأخذ والإشهادوي عهدك يبلنتاس يمرخاتي قلنتاس أيان سميني محان سميني أن تقولوا كراهة أن تقولوا إنا تراهدان ديدل ديديو ama lianlaa taquuluu inaadan oranin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ihi innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn haafiliina kuwa halmaamsan can haadaa cahdigan iyo ballankan ma aanan garanaynin markii tawxiidka wax laydinka weydiiyo annaga tawxiid ma aanan garanaynin inaadan oranin sababteed ayuu rabbi subxaanau watacaala fidradaa saliimka idinkugu abuuray adiladaasna uu idinkugu yeelay rusushana uu rabbi idinkugu soo diray weyaan aw amase taquuluu inaad tidhaahdaan diidda la diidayo innamaa ashraka waxa wadaajiyey aabbaa'una aabbayaasheen unbaa wadaajiyeen shirkiga waxa la yimid waa aabbayaasheen weeyaan min qablu horay bay shirkiga ula yimaadeen aabbayaasheen ayaa shirkiga la yimid annaguna wa kunnaa waxaanu ahayn durriyatan carruur baanu ahayn oo min bacdihim ayaga gadaashooda ah hadalkaas inaad tidhaahdaan diidda la diidayo ayuu rabbi subxaanau watacaala cahdigaas iyo miisaaqa uu idinkaga qaaday yani saasaa la leeyahay weeyaan wa kunnaa durriyatan min bacdihi marka xaq ma aanan garanayno carruur baanu ahayn aabbayaasheena shirki ku jiraan u nimid shirkigii baan ku raacnay marka culammada waxay leeyihiin taqliidka noocaas oo kale ihi inuusan waxba qofka u taraynin ayay daliil u tahay haddaad tidhahda aabbahay baa sidaa ka soo gaaray يعني انه سد حجه كو نقونين اي علماء شيغان ويه شركه او قفكا ku raacda birta qiyaamaha xujo kuma noqonayo weeyaan afatuhlikuna rabbi yawmiyadna man halagi bima fa'ala almubtiluna dadka ahlu baatilka waxa ay sameeyeen miyaad nagu halaagaysaa oo aabbayaasheen aabbayaasheen u jeedaan yacni waxay aabbayaasheen sameeyeen oo shirkigii ah raacitaanka aan raacnay keliya miyaad rabbi oo nagu ciqaabaysaa nagu halaagaysaa bay leeyihiin annagana aan ka jaahil ahayn xaqa aanan garanaynin marka si aadnan sidaa u dhihin ayuu allah maaragtay ballankaa iyo cahdiga oo idinkaga qaaday weeyaan wakadalika nufasilu alaayaati walacallahum yarjicuun wakadalika أي مثل ذلك التبيين والتفصيل عدين تاس أو حق أن عدينه آيات كأن عدينه بنفصل الآيات آياته أنو عدينا يعني سيدا وحول بأنو كلا دقدقني حججك يؤدي الذي أيان وعدينا يحق بان دتك أقو ظاهرنا ويا كذلك أي مثل ذلك التبيين عدين تاس حق أن عدينه بنفصل عديناه alaayaati aayadaha aan dadku u cadayna xujooyinkii iyo adiladii maaragtay tawxiidka waxdaaniyada ilaahay tusinaysay sidaasaan dadku ugu cadayna iyo walacallahum yarjicuun walacallahum markaasi waxay mudan yihiin yarjicuuna markii bacda tafsiil aayaadka markii loo cadeeyo dabadeed inay laabtaan oo u noqdaan ilaa maa awdaca allahu fii fitarihim wa ilaa maa caahadu llaha calayhi waxay rabbi kula ballameen iyo fidradoodii saliimka ayadoo rabbi ku abuuray inay kolkaa u noqdaan oo tawxiidkii ay la yimaadaan lanna fidradana laku abuuray waa fidra tawxiid wa waxdaaniyadii ilaahay inay u noqdaan rabbi kolka ay caabudaan weeyaan marka sidaas ayaanu u yeelnay buu leeyahy watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakana min alghaawiin watlu akhri nabi maxamedow waxaad akhrisaa calayhim أي على أهل الكتاب على اليهود يهود الدشي ذكو أخري يهود الدشي ذكو أخري أما وطل أخري عليهم أي على قومك تتكاغا هذه كراعي ومؤمنين تدشي ذكو أخري أما على بني إسرائيل كو أخري لماذا والديكرا دشي ذكو أخري نبأ الذي كي وركي كو أخري كي قصديسي وركيسي كدل أخري aataynaahu aan siinay aayaatinaa aayadaheenna aan siinay aayaadkeennii aan siinayoo diinkii aan barnay kolkaa fansalakha siibmay ka baxay minhaa aayaadkii ka baxay rumayntoodii ku camalfalkoodii ka siibtay oo ka tegey insilaaq oo ku dhacay balkaa ka sheekee oo markuu diinkii aayaadka uu ka siibtay fa atbacahu kaasi ou raacay ashayaanu shaydaankii uu raacay oo shaydaankii uu dabagalay shaydaankaa raacay ninkaasoo watay shaydaankiibaa watay oo la tegey weeyaan fa kaana markaa uu ahaaday ninkii aayaadka ilaahay ka siibtayoo shaydaanku uu hogaamiyey min alkhaawiina kuwa baadiyeysan oo baadida ku fogaaday mid ka mida uu ahaaday bal taa ka sheekee walow shi'naa haddaanu dooni lahayn inaan kaasi kor yeelno ay walow shinaa rafcahu weeyaan koryeelidiisa haddaan dooni lahayn la rafacnaahu kaas waan kor yeeli lahayn biha aayaadkaan ku koryeeli lahayn yani haddaanu dooni lahayn inaan kor yeelno oo nin wanaagsan oo mumina aanu ka dhignaa aayaadkaasaan ku koryeeli lahayn oo ku xifdin lahayn wey alaakinahu walaakinase hu isaga walaakinahu isaguse akhlada wuu laazimay oo wuu isku dhajiyey ila alardi dhulkiibuu laazimay isku dhajiyey ciidiibuu isku dhajiyey weeyaan dhulkiibuu isku dhajiyey xaqibuu diiday ardadiibuu isku dhajiyey watabaca wuxuu raacay hawaahu hawadiisa waxau jeclaa hawadiisa waxay jeclayd ayuu iska dabagalay hawadiisibaa aamira ah iyo naahiye ah ayadaa wax farta ayadaana ka reebto kolka famaaluhu midkaa xaalkiisu tusaalaha uu leeyahay yani markii la fiiriyaa ka maali lkalbi ey oo kale xaalkiibuu la mid yahay eyga xaalkiisa yani sida uu hawadiisa ninkaan u dhex galay oo adduunka uu iskugu dhajiyo ardadii uu u raacayo yani hamigiisa uusan wax kale ahayn adduun mooye wuxuu la mid yahay xaalkiisa iyo tusaalihiisu ka maali lkalbi ey oo kale xaalkiisa buu la mid yahay markee kala mid yahay yani waxa weeye mar kastaba adduunka waa u baahan yahay adduunubuu daba ordaayaao carabka u laalaadinaya markaasuu eyga ilaahay suureeyo yidhi in taxmil calayhi in taxmil haddii aad cayriso عليه أي على الكلب أي هداد عيرسو رعديسو يلهث وعرب لا لادين عربكو لا لادينيا أو تتركه هداد اسكديدو أودن عيرنين هدادا عيرنو فرحة كقاد أيهينا يلهث لما قرب عربكو لا لادينيا مركا xaalkiisu waa xaalkii eyga oo kaleeto weeyaan eygaasuu la mid yahay daalika maalkaas oo xun maalu lqawmi tusaalahaas xunka ihi maalu lqawmi dadkii xaalkoodii weeyaan alladiina dadkii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaheenna beeniyey dadka aayaadkeenna beeniyo tusaalaha ay leeyihiin iyo maalkooda waa kaa weeyaan kolka faqsus qiso oo ka waran nabiyullaahi maxamedow alqasasa qisooyinkii ka waran oo uga sheekee dadkii weeyaan qisooyinka sida hadda kan aad ugu sheegtay oo kale dadka uga waran markii arrinka tusaalaha la tusaa lacallahum dadkii waxay mudan yihiin yatafakkaruuna inay fakaraanoo maalu saw oo dhan tusaalaha xunoo idil ay ka tagaan oo wanaagga keliya ay qaataan bay kolkaa mudan yihiin weeyaan aayadahan yani maaragtay labadan aayadood oo rabbi noo sheegay ilaa aayadda ka dambayso saaa maalan qowm aladiina kadabuu biaayaatina waanfusahum kaanuu yadlimuun laga gaaro waxay culimmadu yidhaahdaan mufasiriinta waxaad ku arkaysaa intaanan a'immada kale u gelin mufasiriinta kutubta israa'iiliyaadka ka soo guuriso waxay sheegaan nin maaragtay bicaynihi bay tilmaamaan hal nin bay sheegaan nin reer bani israa'iil yaani ka mid ahaa kuwii maaragtay jabaabirada nimankii la dhihi jiray ayay ku sheegaan ama kancaaniyiinta la yiraahdo oo nabiyullaahi muusa oo qudus iyo maaragtay shaam uu ka kicinayay inuu kula dagaalamo ay ahayd kuwaas ayay ku sheegaan yacni ninkaas ayay maaragtay ku tilmaamaan waxay leeyihin ninkaasi wuxuu ahaa nin isimka ismullahi alacdam haystabu ahaa ayay leeyihiin magaca ilaahay ayuu yaqiinay marka labaad wuxuu ahaa nin mujaabu dacwa ah ducadiisa nin la ajiibo ayuu ahaa saasay leeyihiin mujaabu dacwa buu ahaa ilaahay baa ducadiisa aqbali jiray marka mar hadduu sidaa ahaa nabiyullaahi muusa markii uu doonay inuu maaragtay baytulmaqdis uu furto oo dhulkaa uu qabto reer bani israa'iil asagoo la socdo markay ogaadeen ciidankii reer bani israa'iil inay maaragtay ku soo fool leeyihiin ayay jabaabiradii dadkii maaragtay kancaaniyiintii shaam deganaa baa waxay yidhaahdeen war intay ninkii u tageen ninkaana magaceedu ku sheegaanoo waxay yidhaahdaan waxaa la yidhahdaa balcam ibnu bacuura baa la yidhahdaa bay leeyihiin magacaasaa la yidhahdaa bay leeyihin ninkaas intay u tageenba waxay yidhaahdeen niyahow muusaa soo socdo jeesh buu wataa dhulkeennan inuu dhaxlabuu rabaa sidaa darteed adaa ilaahay ducadaada aqbalayaaye kaalayo naga habaar muuse iyo maaragtay naga habaar markuu sidaa ay ku yidhaahdeen ayuu wuxuu ku yidhi waylakum nabiyullaahi yani wamacahu lmalaa'ika waalmu'minuun markaasuu yidhi kayfa adcuu calayhi halaagiine nebi ilaahay oo malaa'ig ilaahay ay la jirto oo dad mu'miniina ay la socdaan seebaan u habaaraa markaas waxay ku celceliyeen oo ku ilxaaxiyeen ilaa markii dambeeto xoolo badan ay siiyeen waa laaluusheen laaluush buu qaatay bay leeyihiin markuu laaluushkii qaatay oo xoolihii uu qaataybuu wuxuu sameeyey buur buu fuulay markaasuu ilaahay baryey subxaana wa tacaala oo habaaray nabiyullaahi muusa iyo iyo qoomkiisiibuu habaaray markuu habaaraybaa carabkiisii soo dhacay bay leeyihiin carabkii baa ka soo dhacay oo xabadkiisu ku soo dhacay carabkiiba ilahay ka soo riday xabadkiisu ku soo riday marka markuu ku soo riday ayuu wuxuu ku yidhi dadka intuu la hadlou yidhi qad dahaba alaana qad dahaba alaana minii addunya waalaakhira adduun iyo aakhira markaan waa idhaafeen buu yidhi waa waa waa fasaaday diintii waa iga tagtay adduun iyo aakhiraba waa tageen waa khasaaray weeyaan markaasuu yidhi falam yabqa ila almakru ila almakru waalxiila waxaa un haray ducadayda la ajiibi maaye maadaama rasuul ilaahi aan habaaray yani iimaankiibaa ka tegay leeyihin carabkiibaa soo dhacay waxaasay leeyihin marka wax kaloo ii haray ma jire xeelad iyo khiyaano ayaan idiin samaynaya xeelad iyo khiyaano iskaga dhicisaan ila ducadeyda lama aqbalaye baan idiin samaynay makrigayga marka aan samaynaya waxaa waayu gabdhaha idinka gabdhihiina ihi dumarka idiin jooga qurxiya maaragtay aad dharwan wanaagsan u xira maaragtay dahab iyo wax walbo quruxa siiya markaad dirtaanna ciidanka muuse meesha ay degan yihiin u dira halkaa ha aadaan markay meeshaas tagaan gabar kastana kula dardaarma nin alla ninkii ciidanka nebi muuse ka mida oo ayada ijtiheeyo soo doono inay isku dhigto oo maarata ka macsiyaysto niisan diidin ha ogolaato taa kula dardaarmo sidii bay marka sameeyeen gabdhihii bay direen way qurxiyeen waxay u tageen maaragtay yani waxay aadeen ciidankii marka nin ciidanka ka mida ayaa maaragtay arintii yani sameeyey haweenkii oo ciidankii nabilaahi muuse ka mida baa zinadii ku sameeyey gabadha isku dhigtay bay leeyihiin markaasaa arintii markii la ogaaday buu ninkii wuxuu yidhi kufitumuuhum muuse iyo qowmkiisa shartooda waa lidinka kaafiye markaa maxaa yeelay macsi keliya hadday sameeyaan mid ka mida uu shar sameeyo macsidaasay maarata ku guuldarraysanayaan hadalkaas ayay maaragtay soo wariyaan mufasiriinta markaad kitaabkasoo tafaasiirta fiirisid mucdamkooda waxaasay qorayaan waana waxa israa'iiliyaadka la yidhaahdo oo maaragtay bani israa'iil laga soo guuriyo weeyaan sidaa darteed culammada marka yani qaar ka mida wayba ka darayaan qaar waxay leeyihiin nebi oo maaragtay nebilaahi muuse ninuu diray oo nebi ahaa ayuu ahaa markaasay ninkaasaa qoomkii loo diray qoomkiiba marka laaluush siiyey sidaasuu diintii insilaaq uga dhacay oo ku baaba'ay bay leeyihin yani waa hadal aad iyo aad u xun wey nebi ilaahay subxaana watacaala waxaa la yidhahdaa alambiyaau laa yajuuzu calayhim alkufr gaalnimo kuma suurowdo nabi ilaahay inay yidhaahdaan laaluus buu qaatayo sidaasuu ku kufriyo iimaankiiba ilaahay ka saaray ee kutubaha ku qoraya subxaanaka hada buhtaanun caiim waa wax masabidaad beenu waay markas arrimahaas iyo wax lamida bay sheegaan laakiin wax xaqiiqo ah oo hadda ilaahay uu noo sheegay hebelaa sidaas ahaa qisadu sidaasay ahayd ma jirto xadiid noo tilmaamaya oo saxiixoo sheegaya inay qisadu sidaa tahayna lama arko marka laba shay unbay culummadu yidhaahdaan laba shay iyadaana ku gaabsanayna labadaa shay baan ku gaabsanayna midkood unbay yidhaahda imaa inay tahay qiso dhacday oo shaksi mucayana oo jiro qof la yaqaano oo allah uu garanayo oo ummatu maxamed ka horreeyey qiso ka dhacday oo rabbi qisada uu noo soo guuriyey si maaragtay qofka yani la iskaga ilaaliyo aayaadka addoommada looga ilaaliyo loo bayaaniyo qofka inta aayaadka ilaahay rumeeyo haddana ka leexdan ku dhaqmin insilaax ku dhaco oo fasaadaa siday dadku iskaga ilaaliyaan arrinkaas darteed nala kugu soo sheegay ama inay tahay arrintan ismu jinsin inay tahay muraadka laga leeyay waa ismu jinsin yacni shaksi mucayana ma aha waa maal waay tusaale waay noocun nooc bani aadamka ka midoo arrintan ka dhacdo waana dhacdaa aada u tiro badanta bal ummatu maxamed ay ka dhacda ummadihii hore iska badbaaba ummatu maxamed ay ka dhacda inuu yahay qofka ilaahay diinkiisa uu baray oo culummo ah oo diinkii gartay fahmay isla markaa haddana diinkiisii adduunyo ku beddeshay noocaasun bay aayaddu ka hadlaysaa diinkiisii intuu xagga iska dhigay u tafaxaytay adduun siduu ku qabsan lahaa adduun siduu ku gaari lahaa keliya maaragtay isku soo diyaariyey waa noocaas nooca masalka ilaahay uu u samaynaya subxaana wa tacaala aayaadka ilaahay qofka ka tago yacni salaadii buu ka tegayaa khayrkii buu ka tegi laaluushkii buu qaadan diinka ilaahay buu la dagaalami xukaamta iyo dadka madaxda ah buu madaxda iyo maarata boqorada iyo intuu u tago ayuu xalaasha maarata xaaraamta u xalaalayni maaragtay khayrkoo dhanna u xumayni waxunoo dhan buu ku samaynaya qaadi wey waa maarata dad buu kala xukumaya laaluush buu qaadani naagta quruxsa markay soo marta buu macsi iyo zino u aadi diinka ilaahay buu ka tegay diinkana wuu yaqaana marka aaday dadka noocaas oo kalea ay u badan yihiin marka cid kasta oo diinkan ilaahay fahamtay oo garatay oo cilmi leh haddana diinka aanan ku dhaqmine ka tagtaaye noocaas weeyaan nooca ilaahay uu ka warramayo ama reer bani israa'iil ha ku jiro ama khayrkii ha ku jiro ama ciddou doona ha laga helo noocaas waaye waxaana rabbi uu noogu sheegi inaan la iska ilaalin taxdiir ka digtoonaansho darteed ayuu rabbi noogu sheegaya weyaan watlu akhri nabi maxamadow calayhim ay calaa qowmika dadkaaga ama reer bani israa'iil dushooda waxaad ku akhrisaa naba alladii kii warkii aataynaahu aan siinay aayaatinaa aayaadkeenna aan siinay yacni waxaa loo jeedaa ay callamnaahu kitaab allahi kitaabka ilaahay aan barnay oo marka sidaa darteed saara caaliman kabiiran wa xabran xiriiran yacni nin caalim ahoo diinka yaqaano caalim biaayaati illaahi noqday markii la baray sidaa noqday kolkaa fansalakha siibmay oo ka siibtay minhaa aayaadkii ka siibtay weyaan yacni aayaadkiibuu ka dhex baxay weeyaan insalakha can aayaati illaahi kamaa tansalikhu shaatu min jildiha sida maalan markii maaragtay neefka arigaa la gowraco sida maqaarkas looga fiiqoo kale oo kale looga siibo ayaa diinka uga siibmay iyo aayaadka uga siibmeen weyaan waxay kaloo yidhaahdaan yani ilaahay buu ku kufriyey fansalakada bimacnaa wa kafara biaayaati illah ilaahay aayadihiisuu ku kufriyey wa kharaja minha aayaadkii buuna ka baxay khuruuj alxayati khuruuja alxayati min jildiha sida ay abeesada u xuub siibatoo kale abeesada yani maaragtay subxaayada xuubkay siibataa waa ka tagtaa sidaasoo kale buu diinkii uga dhexbaxay yani waa ku kufriyey aayaadka ilaahay weeyaan marka yani waxay ahayd waa cagsi wey qofka markuu aayaadka ilaahay cilmi u yeesho oo cilmi uu ku sifoobo aayaadka ilaahay waxay qofkaasi sabab maaragtay ay ugu noqdaan in uu qofkaasi mutasifan bimakaarim alakhlaaq uu noqdo akhlaaqda teeda wanaagsan inuu ku sifoobo camalka kiisa wanaagsan inuu ku sifoobo darajo sare inuu cilmigii gaarsiiyo maqaam aad u sarreeya inuu cilmiga ku gaara yahay uu ka siibmo waa ku kufriyey weyaan waa ku gaaloobay marka fansalaka minha faatbacahu shayaan markaasna shayaan uu raacay yani shaydaankiibaa isaga raacay shaydaankiibaa qariin iyo saaxiib u noqdayo dariiqii xaqaa ka dhumiyey xisnigii oo ku jiray iyo dhufayska ku jiro sharta uu iskaga ilaalinayay buu ka dhexbaxsaday halkaasuu la aaday weyaan fa kaana markaas wuxuu noqday midkii insilaakha iyo aayaadka ilaahay ka siibmay min alghaawiina kuwa baadiyaysan mid kamida buu noqday waa maadaama diinkii uu ka tegey yani hawaayadii mid ku sugnaaday dhexdeeda baadidii mid ku sugnaaday buu noqday weyaan walow shinaa haddaanu dooni lahayn ay walow shinaa rafcahu yani biaayaatina wey aayaadkeenna si aan siinay haddaan maaragtay yani bima aataynaahu min alaayaati haddii inaan ku kor yeelna aan dooni lahayn aan dooni lahayn larafacnaahu waanu kor yeeli lahayn ninkaasi bihaa aayaadkaan ku kor yeeli lahayn aayaadka sababkeeda ayaanu ku kor yeeli lahayn markaasaa yani wuxuu noqon lahaa qof mu'min oo ilaahay rumaysanoo aayaadka inta ku camalfalkooda la waafajiyo ayuu ku camalfali lahaa markaasoo mid adduun iyo aakharaba liibaanaba uu noqon lahaa weeyaan laakiin ilaahay ma yeelin subxaana wa tacaala ma aanan doonin buu yidhi walaakinahu akhlada ila alardi walaakinahuse isagii walaakinahu isaguse ahlada ila alardi yani waxaa loo jeedaa maala ila dunya ardada waxaa loo jeedaa waa adduunka adduunyadii baa loo jeeda alardu waxaa loo jeeda addunya adduunkii iyo dhaldhalaalkiisii ayuu u leexday ou doontay aakharadiibuu ka doortay weyaan akhlada ila alardi yani hadda waxaa wey aslu likhlaad waxaa la yidhahdaa ikhlaadka markii luqadaa la yidhahda asalkeedu waa alluzuum laazimid baa la yidhahda waa laazimay weyaan shayga markaa laasimto ku sugnaato ayaa la yidhaahdaa maala waxaad odhani akhlada fulaanu bilmakaani makaankiibuu ku waaray baad dhihi idaa aqaama bihi walazimahu markuu meesha ku nagaado wax badan oo muddo badan uu joogo baa la yidhaahdaa akhlada fulaanu bilmakaani booskiibuu ku nagaaday uu jooga marka adduunkiibay u leexdeen oo isku dhejiyey oo ardadiibuu u leexday weyaan watabaca wuxuu raacay hawaahu hawadiisabuu raacay yani maa tahwaahu nafsuhu baa loo jeeda waxa naftiisu ay jeceshahay oy maaragtay ayuu raacay wuxuuna ka tegey aacata mawlaahu mawlihiisi inuu aeecabuu ka tego hawadiibaa wax amarto waxna ka reebto waxna farto baynamaa allah amarkiisa iyo nahyigiisa uu ka tegey weyaan markaasuu rabbi subxaana wa tacaala yani wuxuu yidhi famaaluhu tusaale buu u sameeyey marka qofkaas sida uu aakharada inta uga tegay adduunka keliya u doortay xaalkiisu wey famaaluhu fii shiddati xirsihi cala addunya wainqiaaci qalbihi ilayha wey sida uu adduunka ugu dadaalayo oo adduunka uu qalbigiisu ugu go'ay yani xaalkiisa markii la fiiriyo ka maal kalbi buu la mid yahay ey xaalkii oo kale ayuu la mid yahay in taxmil calayhi haddii aad eyga cayriso yalhad uu carab raaricin carabkuu laalaadin aw tatrukhu haddaa iska daydo ka tagtoodan cayrininna eygii yalhad laba gooraba uu carab laalaadinaya w marka macnaheedu waxa weeye kamaa ana alkalba laa yazaalu laahitan fii kulli xaalin eyga sidou mar walbaba carabka inuu laalaadinayo mooye usan wax kale xaalkiisa uusan u ahayn fakadalika milu haada laa yazaalu xariisan cala dunya sidaasoo kalebuu kana yahay in ka daali maayo kama zuulayo inuu adduunka ku dadaalayo adduunka inuu ku dadaalayo oo maaragtay mar kastaba adduun inuu doonayo kama zuulayo weya marka lahfiga waxaa la yidhaahdaa lahfiga lahfiga waxaa la yidhaahdaa ikhraaju lisaani litacabin aw licatashin carabka uu qofka uu soo saaro markuu qofku daalo daal darteed ama markuu oomo uu carabka soo saaro sida bannaanka u soo bixiyo saasoo kale lahfiga asal ahaan luqada loo yaqaana waxaa la yidhaahdaa yani maaragtay culammada qaar oo kaleeto waxay leeyihiin kullu shayin yalhafu shay kasta oo carabka laalaadiyaa fainamaa yalhafu min icyaain aw catashin wax kastaoo aabqof kastoo carabkiisa soo saaro ama daal ou daalaybuu usoo saaraa ama oon oo ooman yahay ayuu u soo saaraa buu yidhi ila alkalba eyga maahanay lanna eyga isaga xaalkiisa fainahu yalhafu fii xaali lkalaali marka uu daalan yahay carabkuu laalaadiyaa wa xaala raaxati marka uu raaxaysanayo carabkuu laalaadini wa fii xaali lmaradi markuu jiran yahay carabkuu laalaadin wa xaala sixati markuu fiyoo yahay carabkuu laalaadin wa xaala rayi markuu maaragtay yani wabaxsan yaho dhargo biyaha ka dhargana waa carabkuu laalaadin wa xaala alcatash markuu ooman yahayna wuu laalaadin mar kastaba eyga mar walbaba carabka saasuu u haya marka sida carabkaas uu mar walbaba u laalaado ayuu kana xariis ugu yahay adduunkiibuu mar walbaba carabkiisa u laalaadinaya weyaan marka waa maalkaas dadka ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa beeniyo oo halkaa intay cilmi u yeeshaan aayaadka alla xagga iska dhigay adduun keliya u soo jeestaa xaalkoodu waa sidaa weeyaan haddaad waanayso iyo haddaadan waaninba waa iskugu mid wey wax uu khayro qaadanaya lama arko marna ka hari maayo saasaa loo jeeda sida aayadda waxay la midka aan ku arki doonno fii suurat alacraaf dhexdeeda insha allahu tacala aan ku arki doonno allah uu leeyahay mushrikiinta markuu ka hadlayo wain tadcuuhum ila alhudaa laa yattabicuukum laa yattabicuukum sawaaun calaykum adacawtumuuhum am antum saamituun haddaad u yeertaan iyo haddaad ka aamustaanba waa isku mid marna hanuunka ma qaadanayaan weyaan marka xaalkoodu waa sidaa weeyaan in taxmil calayhi yalhad aw tatrukhu yalhad dalika maalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illah dalika ay dalika almaalu lkhisiisu tusaalahaas xunka ihi maalu lqowmi dadkii tusaalahoodii wey aladiina dadkii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna beeniyey oo aayaadkaas yani beeninteeda daa'imay xaalkoodu sidaas ayuu kaluu la mid yahay sidaasoo kale ayuu la mid yahay weyaan marka haddii la waaniye haddaan la waanininba waa isku mid marna ma rumaynayaan siduu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay yani maarata fii suurati yaasiin iyo suurat maxaa la yidhahdaa ee suurat lbaqara labadaba sawaaun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun marna ma rumaynayaan weyaan marka dadka aayaadkeenna beeniyo tusaalahoodu waa kuwa wey faqsus qisoo nabi maxamedow alqasasa qisooyinkii ka sheekee oo ummadaadi uga waran wixii aan kuu waxyoonnay oo adiga aan waxay ahaan kuugu sheegnay gaarsii ummadii u qasa u sheeg weeyaan lacallahum yatafakkaruun yacni waxaa la arkaa inay fakaraan ayaa la arkaayo fii darbi alamhaal tusaalooyinkaas samayntooda inay inta ku fakaraan wixii xun oo dhanna ay ka haraan wanaaggana ay sameeyaan bay kolkaasi mudan yihiin weeyaan ساء مثلا القوم, الذي مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء وحا حماري مثلا من جهة مثل تصال أحان وحا أحماري القوم مثل القوم qoomkii dadkii tusaalahoodii baa xumaaday yani waxa xumaaday waa maalka waay marka sidaa darteed waa in meeshan xadaf baa ku jiro saaada faacilkeeda saaada waa bimacnaa bisa waay bisa oo kale la mid tahay faacilkeeda marka waa damiir mustatir oo maalka meesha ku jiro weyaan marka waa inaan idaafadaas inaanu qadarno weyaan saa'a waxa xumaaday maalan taanna waa waa tamyiiz baan ku nasbinaynaa oo maaragtay yani maxaa la yidhahda oo mufasirna ahoo fasirayo maaragtay xumada saacada lafteedu fasiraya weeyaan maalku yani xumidaas oo fasiraya saa'a waxa xumaaday maalan tusaale ahaan min jihati maalin waxa u xumaaday alqawmu yani maalu lqawmi marka maalka inaad maaragtay soo aad idaafada soo qadarato waa daruuri wey maalu lqawmi baa xumaaday dadka tusaalahoodii ayaa xumaaday aladiina dadkii kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaheenna beeniyey dadka aayaadkeenna beeniyey tusaalahooda ayaa xumaaday mar haddii rabbi subxaana watacaalaaba uu ku shabahay xaalkooda xaalal kelbi uu ku miaaliyey yani maalkoodu waa xumaaday weyaan maxaa yeelay alkalbu waxay yidhaahdaan laa hama lahu ila fi taxsiili yani aklatin aw shahwa eygu inuu wax cuno inuu shahwadiisa guta mooye hami kalu leeyahay ma jiro kana adduunkaas unbuu munhami ku yahay uu ku mashquulsan yahay weyaan marka tusaalaha dadka aayaadka ilaahay beeniyey ayaa xumaaday weyaan wa anfusahum weliba yani wa kaanuu ahaaday yadlimuuna kuwa dulminayo anfusahum naftooda kuwa dulminaya ahaaday naftooday dulmiyaane allah ma dulminin subxaana wa tacaala weyaan takdiib bay ku dulmiyeen aayaadka ilaahay oo la beeniyo yani aakharadiio laga jeesto oo adduun keliya la dabagalo xalaashiio laga leexdo oo xaaraamta la aado ayay naftooda ku dulmiyeen weyaan wa anfusahum kaanuu yadlimuun naftoodabay kuwa dulmiye ay ahaadeen weeyaan marka ibnu kaiir oo kale raximah llahu markuu aayadda fasiraya wuxuu leeyahay faman kharaja can xayizi alcilmi wاlhudaa waaqbala calaa shahwati nafsihi waاtabaca hawaahu saara shabiihan bilkalbi wabisa maaluhu yani saasuu leeyahay yani wuxuu leeyahay qofka ka baxo yani xayndaabka cilmiga ka baxo hanuunka xeradiisa ka baxaahi qofka ka baxaa ee naftiisa shahwadeeda keliya iska dabagalaahi hawadiisa raacaa wuxuu noqonayaa ey mid u eg buu noqonaya shabiihan bilkalbi buu noqonaya wabisa maaluhu tusaalihiisa kaasoo kale aad xumaaday weyaan cidduu shaabahaybaa xumaatay weyaan marka sidaa darteed buu nabigeena dhigi jira calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu lbukhaari imaam tirmidi imaamu axmed kulle ay warinayaan ayuu wuxuu dhihi jiray imaam nasaai xadiid ibni cabaas wuxuu dhihi jiray nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayhi yani wuxuu dhihi jiray laysa lana maalu saw anaga ma lihin tusaale xun haddaan muminiintiina muslim haddaan nahay laysa lana maalu saw tusaale xun ma aan lihin buu dhihi jiray wuxuu ka hadlaya marka yani qofka intuu wax dad u hibeeyo hadiyad siiyo hadiyadii haddana ka ceshto siismadii dadka aasiis haddaa ka daba tagto oo kalebuu ka hadlay inuu maalu saw yahay laysa lana maalu saw tusaalaha xunkaa malihin buu yidhi alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yacuudu fii qay'ihi qofka ku laabta shayga hibada uu bixiyo hadiyad baa qof siisay waxbaad siisa markaasaad wixii ka daba tagto tii ii soo celi ka soo ceshatay wuxuu la mid yahay buu yidhi kaasi kalkalbi yacuudu fii qayihi ey markuu inta matagay matagiisii haddana cunayo oo matagiisi dib u cunay ayuu kalou la mid yahay buu leeyahy marka maalu saw dadka muminiinta ma laha waxa iskale maalu saw aladiina kadabuu biaayaati illahi subxaanau watacaala ilaahay aayaadkiisa dadka beeniyey ayaa maalu saw iska leh weeyaan wa anfusahum kaanuu yadlimuun man yahdihi illaahu allah qofka uu hanuuniyaa qofka uu rabbi subxaana watacaala hanuuniyo fahuwa isaga almuhtadii midka hanuunay ah qofkau rabbi hanuuniyey waa qofka hanuuna weeyaan kaasaa hanuunsan rabbi axadkuu hanuuniyo ah hidaayada iskale weeya marka kan ilaahay aayaadkiisa uu siiyey oo insilaaqu ku dhacay rabbi ma uunan hanuuninin waa baadiyeeye weeyaan waman yudlil qofkau rabbi baadiyeeyo oo xaqa ka dhumiyana fa ulaaika dadkaas waman yudlil dadka uu rabbi dhumiyo lanna mantu macnahay jamc ka tahay faulaaikadaasaa ku tusinaysa weyaan waman yudlil dadkuu rabbi dhumiyaahi faulaaika dadkaasi oo dariiqa xaqa ka dhumay هم أيها الخاسرون كوا خساري الدنيا آخرة كوا خساري وأيها ويا مرك إله سبحانه وتعالى هداية أسقى هيستو baadidana asaga adoomadiisa dhumiyo qofka maartay yaan xikmadiisa ay keento ayuu rabbi dhumiya man yahdihi allah dadku rabbi hanuuniyo oo hidaayadiisa rabbi oo siiyay fahuwa dadkaasi fahuwa ahadkaasi huwa isaga almuhtadi qofka hanuuniya hidaayay kale u dhiman qof baadiyeyn kara ma jiro mar hadduu rabbi ku hanuuniyo cid ku baadiyeyn karta lama arko waman yudlil qofku rabbi dhumiyo oo xaqa u ka dhumiyana fa ulaa'ika dadkaasi hum ayaga alkhaasiruuna kuwa adduuniya aakharaba khasaaray khusraan oo weyn dadka khasaaray waa ayaga weeyaan hada wabillahi tawfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina maxamed